inta badan xaafadaha magaalada gaalkacyo ayaa haawanaya kadib markii dadka reer gaalkacyo ay la soo daristay cabsi ku aadan in dagaallo dhex mara ciidamada galmudug iyo puntland ay saameyn ku yeelato maryan axmed oo ka mid a dadkii ka barakacay gaalkacyo ayaa v o eda uga waramaysa halka ay u barakacday iyo xaaladda deegaanka ay haatan ku sugan tahay gaalkacyo qax waa uga tagnay qax haye waan ku noolaan weynay xabad wiifto rafaad ilmihiina waa nuugu noolaan waayeen magaalada dadki way qaadi la-dahay meel la seexdaa lala-yahay sidii qaxootigii camal baa meelo cidlaa iska dhoobanahay dayd dhexdiisaan iska dhoobanahay haa dagaalo labada dhinac ka socdaa jira nabad ma la rabo dadkaasi nabad dadka shicibka uma daneynayaan ciidan waxaa jooga oo difaac iskugu jira meel difaac iskugu jirana annaga kuma noolaan karna shicibkeena nolosha ka waran deegaanada waxaa laga sheegaya abaaro iyo kuleyl badan baa laga sheegaya ka waran dadka abaar baa ka jirta abaar xun baa ka jirta biyo lagama helaayo waxa la cuno dadkii ma haystaan meel cidla ay dhooban yihiin qabow iyo kaneecaa la dilay qabow iyo kaneeco waxaan rabnaa dadka haye dadka reer gaalkacyeed waxaan ka codsanaynaa in nabad lagu dhawaaqo in dalkeeni aan kusoo noqono in hoygeeni aan imaano aan rabnaa noloshiina hadda waa sidee marka nolosheena hadgartaan wax nafaayo nama haysto laakiin qof aan hoygiisii joogin kolley waa garan kartaan idinkuwa cabsida bulshada labada daan la soo daristay ayaa timid kadib markii gelinkii dambe ee shalay ee dagaal sababay khasaare soo gaaray dadka rayidka uu ka dhacay galbeedka xaafadda garsoor ee magaalada gaalkacyo maymuun cali nuur geefane guddoomiyaha haweenka gobolka mudug ee galmudug ayaa sheegaysa in haweenka iyo caruurta ay aada ugu nugul yihiin dagaalada waa dareemi kartaa dib markuu dhaco nugulka dhibaatada uu u geysanayo waayo nugul markaa maqashidu waa haweenka iyo caruurta dagaal hadduu dhacana markastaba ugu saameeya waa haweenka iyo caruurta runtii waxa weyaan way cararayaan haweenku labada dhinacba dhinac keliya ma aha haweenku way cararayaan caruurta way cunaysaa naado geedaha hoostooda ayay maxay ahayto ay ku galeen oo umuro ku noqdeen marka waxaan leenahay haddii ay damiir damiir leeyihiin ragga reer gaalkacyood labada dhinacba in ay bulshadooda u daneeyaan inay u daneeyaan marasta iyo maatida in ay u daneeyaan nugulkooda inkastoo sagaalkii bishan culimada iyo odayaasha dhaqanka ee waqooyiga iyo koonfurta gaalkacyo ay wada gaareen qodobo ay u soo jeediyeen maamulada gobolka ka arrimiya kuwaasi oo lagu xalinayay xiisadda colaadeed ee gaalkacyo ka jirta haddana ma noqon kuwa shaqeeyey ha yeeshee weli waxaa is-hor fadhiya ciidamada labada maamul waxaana mararka qaar la maqlayaa dhawaqa rasaasta ay isweydaarsanayaan dadka gaalkacyo ka barakacay ayaa marti u noqday qabowga habeenkii iyo milicda kulul ee maalintii waxayna gabaad ka dhiganayaan geeda aan sidaa u waaweyneyn ha yeeshee xiisadda dagaal ee gaalkacyo ayaa gashay maalintii afaraad mana muuqato xal lagu dhammaynayo xurgufta labada dhinac ka aloosan oo salka ku haysa lahaanshaha dhul ku yaala galbeedka xaafadda garsoor ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo